magaalada baran ee xarunta gobolka sanaag ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay ka hortaga dhibaatada tahriibka kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen ururka dhalinyarada ee degmadaasi kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay dhalinyaro haween waxgarad kaasi oo inta badan looga hadlayay waxyaabaha keenay tahriibka xogayaha ururka dhalinyarada ee degmada baran yuusuf maxamed iyo qaar ka mid ah dhalinyarada ka qayb galay kulanka ayaa si wadajir ah uga warbixiyey dhibaatada tahriibku uu ku leeyahay nolosha dhalinyarada soomaaliyeed waxaan halkaan maanta isugu nimi inaan bulshadeena aynu wakiilka ka nahay de aan lea qeybaha kala duwan ee bulshada inaan gaarsiino farinteena maxaa lahay ka hordanka tahriibta oo maxaa lahay mowduuc muhiim ah u ahayd waxaan rajeyneynaa in kulankeena kan ay wax wanaagsan kasoo baxa bulshada qeybaheeda kala duwanna intiina halka joogta waa wakiilka ah inaad gaarsiisaan farinta oo ka hordanka tahriibta maadaama ay tahay de arrin aada u adag oo maalin walba nolosheena ah qayb ka noqdeen maalinku maqleen wiil baa tahribay ama maxaa lahay gabar baa tahribtay dadkaasna waxaa muhiim ah in laga wacyigeliyo maanta waxaynu u joognaa kulan ka mid a kulamadii hore ee lagu qabansanay hoolka kan kaasoo maanta mawduucii fiyasaad baanarka uga jeedaan wacyigelinta tahriibka markii mawduucan tahriibka de waxa weye lasoo hadal qaba mawduuc aada u weyn maantana marka loo eego xaaladda waddanka waxa weeye waa arrin aada uga taagan siba deegaamadeena ta puntland waxaan rajeynaya insha allahu tacaala inaynu noqon problem oriented inaynu noqona insha allahu tacaala dad waxa weeye xalalkiina ku dara insha allah marka barnaamijkan maanta laba qaybood buu u qaybsan yahay qayb waxa weeye discussion insha allah innaga ka doodeynaa problemyada iyo caqabadaha iyo waxyaabaha keena insha allah tahriibka ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi walaa tulquu aydiikum ila tahriibka waa dhacdada koowaad oo ilaahay inooga digay weeyaan nin bad iska tuuray oo doon iska tuura bad ku dhacay waa tahalik weeyaan oo isu geysta weyaan caqabada koowaad waxa weeyaan waalidkiis buu ka cararay meel ka horeeya ka cararay oo ka horeeya ma jiro waalidkii kusoo tabcayey oo wax soo baray oo dibadda ijaacadda u diray buu ka cararay halkaa horta wuxuu ka kasbaday waxa la yidhaahdo waalid caasinimo qofkaa tahriibay anuu dhinto ah kow waxa uu anaxinta hooyadiis aabiis waxa ku xiga waa baxsaday oo gafugu galay oo baryo odaygii habartii akoon baa la qoranaya adoo aan weligaa cid baryin baad cid baryaysaa oo caqabada saddexaad oo iman karta iyaduna waa dhimasho haddii ilmihii qofkii uu meesha ilaahay uu meeshuun tegin uu rabi teginin waa dhimashada caqabada koowaad saddexaad waa dhimasho weeyaan waxaa la waayey marka wixii hantidii waa la waayey isagii waa la waayey walulkiina waa taaganya tan saddexaad oo laga dhaxlaayo labada arrimood islaba socdaa waa deyn iyo mufalisnimo qofku inuu deyn galo oo deyn badan lagu yeesho isagii jagada iibi tan gal tan soo qabo hebeloo laba kun oo dooranaa bisha dambe waxsooba ku siiya isi marka dambena uu ku dhaco mufalisnimo xoolihii waayo wixii gacantii ku haydan uu waayo kulankan ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe ay jireen dhalinyaro soomaaliyeed oo ku dhammaanaya badaha kuwaas oo ka tahriibay gobolada dalka soomaaliya